lamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahena siiyey isaga kuwabaale
ciid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan ugu tala gallay dabaaldegga maalinta ciidda barnaamijkan waxaa si wada jir ah idinku daadahaynaya aniga oo ah nuur xasan nuur iyo weliba ismaaciil xuseen farjar qodobo kala duwan oo xiise leh ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna ciidda oo ay ka mid yihiin fannaaniin kala duwan oo aan idinku marti qaadnay barnaamijkeennan sida fannaanka cabdulaahi weheliye cashuur oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab cadced soo baxaysaay cadda shan iyo tobaniyo ubax caynbacayniyo caleen dharabku mayray cusub iyo ugbaadey bidhaan lala cajibayey cadkii layga beeraay curadii andhalaayey sidoo kale waxaa marti inoogu ah fannaankii weynaa salaad maxamed shardi salaad derbi aniga dalbado isla doontay dhibkee
nuurow dhinaca magaalada hargeysan waxaa khadka inoogu jirta fanaanada hiruuta degla haimanot waa fanaanad asal ahaan u dhalatay dalka etoobiya hase ahaatee soomaaliga si wacan ugu heesta anuu waxaan kasoo jeedaa waxaan ahay gabad tigraayad etoobiyaan waa saas walaala afka hooyo maxaa loo yidhaahdaa hooyo markay korso kule afkeedi iyo dhaqankeedi iyo waxay soo korsaa waad tahay ismaaciilow waa sheeko aan aniguba sugi la ahay barnaamijka ayaanse ku ogaan doonaa waxaan kaloon dhegaystayaasha u haynaa oo ay barnaamijka ku maqli doonaan sida ay soomaalida uga kala ciiday dalalka shiinaha maleysiya masar indoneesiya filibiin koonfurta suudaan maraykanka ingiriiska iyo turkiga qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeenna ciidda oo idinka imanaya washington
arday joogta iskuulka odayaal talinaaya arday joogta iskuulka
nuurow barnaamijkeenna haddaan gudagallo ciidda dhinacaas iyo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaan haatan u kacaynaa oo wariyaheenna v o a axmed nuur yogol uu ku sugan yahay arrimaha laakiin xiisaha leh waxaa ka mid a fannaan aad u cod macaan oo mar dhoweydba adiguna aad dhigaha u dhex raaricinaysay aad iyo aad ismaaciilow fannaankaasi aad ayuu igaga yaabiyey dabcanna haddii uu sidaa kusii socdo waxaan filayaa in uuba noqon doono fannaan weyn oo wacdara ka dhigi doona saaxadda fanka soomaalida marka wariyaha v o a ee dhadhaab ayaynu u deynaynaa sheekada dhegaystayaasha uga hor dhici mayno axmed nuur yogol ayaa la kulmay cabdulaahi nuur weheliye iyo qaar ka mid a fanaaniinta ku nool xeryaha dhadhaab mahadsanidin ismaaciil iyo nuur ciid wanaagsan maanta waa maalin ciida barnaamijka ciidda ee washington iyo dhadhaab ka soo gudbinayno sheekooyin xiisela ayaan dhinaca dhadhaab inooga hayaa waxaa maanta marti inoogu ah barnaamijka kooxda hubaal biisbandi ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waana fanaaniinta kale ah cabdulaahi weheliye canshuur baabeed iyo siciide xuseen maxamed kajal in badan ayaad ka daasheen dhinaca muusiga maanta si dabiica oo bilaa muusiga oo heese wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaya ayaan halkan idinku haynaa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ugu horeyn cabdulaahi ciidan maanta ummadda markaasi muslimiinta gaar ahaan ummadda somaalied aad ugu tala gasheen maalinta hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ugu talagalnay hees oo dalka allow nabad ku soo celi aan leenahay iyo majaajilo yar oo aniga iyo kaajal aan isla jilayno hadduu ilaah yidhaahdo heestaasi allow dalka nabad haddii aad ku bilowdaan allow annagoo isku duuban allow dan wadaagna aan nahay allow durduradu rogmanayaan allow dalagiina noo baxay allow noo daraaray ramaguna allow debiyadiina buuxsamay allow nimcadaa durduurtaa allow deeqdaada weeya allow allow allow allow duulaxaa sidaa jira allow allow allow allow dabku shiday barwaaqe allow allow allow allow dembi dhaafna siiyo allow dembi dhaafna siiyo allow dal dalka nabad ku soo celi waayahay aad baad u mahadsantihiin cabdulaahi iyo sidoo kale siciido Ee, cabdulaahi waxaa jirta hees ee sahroy oo in badan markaasi dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba soomaali fara badan oo dunida daafaheeda joogta ay aad u dhegaystaan marka heestaasi cabdulaahi haddii aad dhegaystaasina dhegaysanaya ciidda owgeed aad u qaad sidii lii mudaayi sood shay macaaney sinabay ogaaw sansur iyo kasamres suuban walkii tilmaame sansur iyo kasamres suuban walkii tilmaame samantooda raac sinabay ogaaw sanjishe masuulaaw masuulaaw sanjishe masuulaaw sabariyose kuu banaanba habla suubankii dhaaftoydhe sikareed madhuugaaso si xun min dareeraaso latashay ahayneenba sanjeemii suraasowdhe sododo injeedoona salsheeniindhikaasoydhe sabara lataahoydhe ni sabramayaasiime kajalay ogaaw baayay sicidoy ogaaw baayay kajalay ogaaw Ee, waayahay ee, cabdulaahi iyo siciido ee, aad baad u mahadsantihiin
runtii waa heeso xiiso leh weliba qaybo ayaan ka dhigi doonaa qaybta dambe ee barnaamijka ayaan heesaha qaar ka sii wanaagsan oo uu welibana codkan iyo cod ka wanaagsan ku qaadayo ayaan eh, mar dambe dhegeystayaasha maqashiin doonaa En, haatanna nuur xasan nuur maxaad inoo haysaa adigu ismaaciilow een, dhegaystayaasha sida aan horeyba ugu sheegnay waxaan barnaamijka ugu haynaa fanaaniin aan kala dhicin fanaaniintaasi kuwooda ugu culus waxaa ku jira fanaanka weyn ee soomaaliyeed salaad maxamed shardi salaad derbi khadka telefoonka ee gobolka minnesota ayaan goor dhaweyd kula xiriiray sheekadan ayaanana dhex martay waayahay ciid wanaagsan ayaan ku leenahay marka hore kulli caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan ciid wanaagsan ilaahay ciidaha kaloo ku xiga hanoga dhigo kuwa kasii wanaagsanaada ku xig waa insalaanaada dabiica waa waa kaa qaadnay ducadaadana allaha noo aqbalo n bal ciidan eh, minnesota ayaad ku ciideysaa n ciidihii dhowaa ee ka horeeyey ee uu covidka jiray ma halkaasaad ku ciiday mise n meelo kale aa ciidahan intii laba sanoo lasoo dhaafay halkaan ku ciidayay oo ciidii saddex ti- saddex sanoo adigu ka hor soomaaliya markii aan tegay waaye marka labadan sano lasoo dhaafay hadda wanka iyo sanadkan tuuga iyo nine ninkiiba labada kun iyo sagaal iyo tobankii wixii ka dambeeyeyba xaggaasaa joogta ah wa waayahay n bal inta aanan u guda gelin heesahaadii cajiibka ahaa oo dad badan oo soomaaliyeedna ay jecel yihiin anigana aan ka mid ahay dadka aadka u jecel heesahaaga Eh, yaad jeceshahay in munaasabadan ciida darteed aada salaanto dhammaan waxaan salaamayaa asxaabtaydii hore horta soomaalida meela joogto waa salaamayaa ciid wanaagsan aan leeyahay waxa kaloon leeyahay aan salaamayaa caruurtayda meela joogtoba anugu amerikaan u badannahay oo tobnayaan ku joognaa america laakiin london iyo holland ayaa inta kala jiraan marka kulligood waan salaamayaa caruurtayda waxaa kaloon salaamayaa asxaabtii aan sasoo waayo aragnay fanaaniintaydu waa beri ilaahay waxaan ka baryayaa ciidan ciidda ku xigta inay nooga sii fiicnaato in dalkii noo dhismo in nabadii ay soo noqoto aan ilaahay ka tugayaa sanadkan sabti ku xiga inaan wada ciidno farxad ku ciidno soomaali meela joogtaba maantii waan islaamayaa khaasatan v o eda dhallinyaradiina wadayaasha sala derbi waa mahadsan tahay dhinacii heesaha haddii aan aadno heesahada dabcan aad ayay u badan yihiin oo laguma soo koobi karo hal barnaamij marka laakiin anigu waxaan jeclahay oo aan aad u dhegaystaa marka ay timaado heesaha aad adigu qaado heesta dalmar oo aad la qaado een, allahu naxariiste xalimo khaliif magool marka heestaas haddii aan ku horumarno waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waqtiga la qaaday qofka alifay iyo qofka la xameeyey bal nooga dhac heestaas waxay soo baxday kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sideedii heesihii anugu waagii ka horreeyey codkaygu waaba yaradaayo afar iyo toban jirkaan ku bilaabay danko ila dadaal oo kale iyo waasaa ka horreeya laakiin kan markaan nin weyn noqday waaye oo lixdan iyo sideedii waaye heesta miisiga anigaa sameeyey laakiin cabdikaali ilaahay u naxariistay ayaa midhaa sameeyey maxamed cabdikaali waan ka weynaa waa sidaas waayahay marka heestaasaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa haddii aad in yar ka xasuusiso dhegeystayaasha bilowga sida ay ku bilaabanayso oo kale
anigaa dalbado isla tuuntay dibkeed inta waa la naqaan daadna way la tegeen noo soomay maalmahan halkaas u qiimad marka adag anigaa dalbado isla doontay dhibkeed madabaalana qaan dadna way la tegeen bishii cadceedaa iga sii daray dorsoomay maalmahan sidan aan daysne malaha dowgalweyaan dowgalweyaan madalo ka dawoobi waaye
wadigaan dulabaye duxyada fadhiiste intiisaba daryeela dadka kale wax taarte maxaan kula dadaalaha dalmarow dantada ku ciishe halladoodin ha dagaalin naftada dalmarow dalimaa alay deeqa kaalay adan kugu danseege
dalmarow dalmarow waadoo kunuude
aa dulmi lama xambaarte sigaan ku jiray baa dibadda iga saarte
dalmarow dalmarow waadoo kunuude
degi waayey daruurtuba halkaan maro bal nasiib darraantay kuma soo da'ayso ku daroori wayda
waan gartay eh, heestaas ugu dambeysay waraysiga fanaanka weyn ee salaad derbi haddaan intaas kaga nimaadno iyo waraysigii uu la yeeshay wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari haatanna bal aan nuurow eegno en, inta aynaan u gelin magaalada hargeysa en, soomaalidu sanadkan daafaha dunida ayay aada ugu kala filiqsan tahay sidii sanadihii horeba dhegaystayaal kala duwan oo minshiinaha australia maxaa la odhan indonesia malaysia ilaa maraykanka ilaa meel walba soomaalidu way ku ciiday xataa philibiin ilaa philibiin soomaalida waxa marka aan aan kala xulinayna ismaaciil oo dhegeystayaasha noo soo duubay salaamaha iyo hambalyooyinka ciidaha waxaan la yaabay waxaan waayey qaarad aysanba ku noolayn soomaalida ilaa aniga sheekada igu xiisaha badneed waxay ahayd en, m- ma- mar ka mid a anigoo waraysi raadinaya ayaa waxaa jirta jasiirad yaroo la yidhaha kiribati waa mid ka mid a jasiiradaha dunida dee en, dhinaca cadceed soo baxa ugu xigta waa garta waana meelaha cadceedda dunida ugu hor hela dad yaroo koobanba ku nool waaya waan la hadlay waxa la yidhi nin soomaaliya ku haystay een, meel internetka laga eh, kafeega maxaa la- internetka laga isticmaalo nin Waaya.
soomaaliya oo Waaya.
weliba khad tahriib u socday marka soomaalidu koone ilaa koone ilaa fiji island ilaa meel walba way joogaan bal haddaba soomaalida qaar ka midi sida ay u ciideen ayaan qayb ka mida codadkoodii iyo duruufaha ay ku sugan yihiin idin maqashiinayna magacigu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa suud sudan halkan waxaa looga iilay jawi ka qurux badan sannadihii lasoo dhaafay ee covid nneteen ku halakeeyey caalamka si gaar ah mas-uuliyiinta suud sudan oo ay qayb libaxle ay ka yihiin jaaliyadda soomaalida sanadkan waxa ay ku iideen goobo kala duwan oo dalkan ah si gaar ah shucuubta jubbo waxaa loo asteeyey garoonka meydaan zahra iyo garoonka weyn ee inyagaroon waxaana munaasabadda kasoo qayb galay mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan dowladda suud sudan ugu dambeyn waxaan halkan salaan hawada u marinayaa shacabka muslimiinta ah meel meel walba oo ay dunida ka joogaan soomaaliya waxaan ugu duceynayaa in ilaahay ku hagaajiyo maamul iyo nidaam buuxa maalmaha soo socda haddii allah idmo insha allah waa mahadsantihiin magacaygu waa maxamed cabdulwahaab sheekh maxamed ku magac dheer anwar Ee, waxaan deganahay magaalada arlington virginia waa markii iigu horreysay aanaan ku iido ee, dalkan maraykanka intii ka horreysay waxaan ku iidi jiray dhammaan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyo iyo tahniyado iyo farxad uga dirayaa dhammaan qoyskayga iyo eheladayda oo ay ugu horeyso hooyaday xabiba daahir maxamuud oo ku nool dalka sweden iyo caruurtayda oo dhammaantood ku wada nool dalka soomaaliya magacaygu waa yaano xuseen cabdi waxaan ka soo hadlayaa london waan salaamaya asxaabta v o e-da meel walbay joogaan Ee, aniga iyo qoyskeyga waxaan leenahay soomaali meel walbay joogaan farxad ku ciida salaan kal iyo labaan idiin soo diraynaa insha allah tacaala waddanku waa noo hagaagi doonaa meel walba aan joognana waxaan isugu soo noqon doonaa waddankeeniyo nabada ciidan waxay ciidihii hore uga duwan tahay meel walba dadka soomaalidu is caawiyeen waxaana rajaynayaa inaan is wada caawin doono hadduu allah awood leh ogolaado qof walbana uu qaadan doono mas-uuliyadda ka saaran dalka dadka iyo diinta waa mahadsantihiin waxaan idin leenahay ciid mubaarak v o a si gaara idinkugu mahad celinaya asalaamu calaykum bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum ummadda soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waa xarbi cilmi faarax oo jooga magaalada london u k waxaan rajeynayaa sanadkan inaan ku wada ciidi doono nabad iyo farxad labadii sano ugu dambeysay sanadkan wuxuu uga duwan yahay ilaahay wuu naga dul qaaday cudurka covidka waxaan jeclaan lahaa salaan qaasa inaan u diro oo ciid ah bahda v o eda meel walba ay joogaan ugana mahad celiyo xiriirka iyo isku xirka ay u sameeyaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa mahadsantihin magacaygu waa cabdiweli oo ku sugan istanbul turkiga ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kula caam wa antum bikhayr Een, ciidan ciidada ilaahay nabadgelyo iyo barwaaqaha nagu gaarsiiyo ciidan annaga waxay noga duwan tahay een, labadii ciidooda lasoo dhaafay waa ciid een, xoogaa la fududeeyey ama badanaa laba qaaday xayiraadihii la xiriiray een, coronavirus Een, waxaan rajeynaa insha allah in ciidaha soo socdana sidaani si ka wanaagsan loo ciido mar kale ciid wanaagsan Een, waan idin leeyahay v o n oo ku mahadsantihiin een, barnaamijkan aad aad inoo qabateen
ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida waa tahay ciid wanaagsan ayaan annaguna hawada idinka leenahay dhegaystayaal Een, barnaamijkan gaarka ah ee ciidana weli fari kama qodna Een, haddii aad maqli jirtay fanaan een, soomaali ah oo ku heesa heesaha carabta ama hindiga ee, waxaan barnaamijka maanta idinkugu haynaa fanaanad u dhalatay dalka ethoobiya oo ku heysta weliba si aanan caadi ahayn ugu heysta heesaha soomaalida ismaaciil ayaan jeclahay inaan u daayo inta inta noo harsan nuurow fanaanadan waxay u dhalatay dalka ethoobiya gaar ahaan qowmiyadda een, eh, tigreega ayay kasoo jeedaa hiruut baa la yidhaahdaa Een, khadka telefoonka ee magaalada hargeysa ayaan kula hadlay arrimaha xiisaa la ii sheegtay waxaa ka mid ah een, markii hore waxaan islahaa dee een, salaam neshiyo uga biloobaan isla afka ethoobiyaanka Waaya.
laakiin laakiin waxay igu tidhi xaggaa afka xaggaa afka ee xid- een, Ethoobiyaanka aad isuguma wanaagsanay xilligan oo een, xaggii Soomaalida ayaa isoo jiitay marka sheekadii aniga iyo Hiruudna dhex martayna Hay.
waa tan waayo bal aan wada dhagaysana annaga iyo dhegaystayaasha hayruuka klahaymaanos ayaa la yidhaahdaa magacayda haye kolay soomaalidu magacan inay kuqasan yihiin ama de iyadana u baran inay ku noqdan layaa malaha because hadda ka hor boqol jeer way ahaa dhacday marka magacayga xayruu taglaayo maalid baa la yidhahdaa miyaanay kuula bixin soomaalidu magac soomaaliya oo laysaga kaa yeedhino sida qamar iyo ya
walaa wayna soo baxeen inkastay ay hooyo dhihi jirtay hooyona magac gaaray ugu yeeshaa waxaan dhahdaaye ruun bay u tiraahdaa haye laakiin magacyo badan baa iska leedaho qoloba qolo qala- eh, qoloba magaca kugu yeedhe ya qaar huruud qaar huruud igu idhaada iyo qaar huruud igu idhaada iyo ee way iska badan yihiin macalfuruudkii maca- macaankii waxaasaa lagu yeedhaa haye haye haye En, horta adigu xaggaad dha- xaggaad dhalasha ahaan kasoo jeedaa bal dadka haddaad u sheegtay inagoo og en, dhinaca kale anugu waxaan kasoo jeedaa waxaan ahay gabadh ay tigrayad ay etoobiyaan Ee, ee, waa saas walaala tigree iyo etoobiyaan haddana soomaaligii ka badisa dad badan waxaa dee soomaalidu hooyadeeda soomaaliyeed walaal.
haa dee hooy hooyadeeda soomaaliyeed dhinacii hooyaad soo raacday oo af soomaaligii dhinaca hooyaad ka soo raacday
ha ha dee so qofkii eh, hooyo afka hooyo maxaa loo yidhaahdaa And then, waa hooyo markay kurso kulle afkeedi iyo dhaqankeedi iyo waxay dhaweysiga kursaa bu sidee baad isugu dheelitirtaa dhaqankan etoobiya en, iyo iyo qowm- dee waxaa jira etoobiya qol- qowmiyada leedahay dee tigreega iyo meelahaad kasoo jeedid iyo dhaqankan soomaaliga mararka qaarkood ma kugu adkaadaan inaad isu dheelitirtid
walaal eh, tigreeda mahadaba digejisi mooyaan afkaygii afkay afka tigreeda kuma hadlo Eh, dhaqankoodana kuma bedli Eh, so adigana arkaya inaan soomaaliyooday oo eh, dhinacii hooyaday aan raacay afka tigreeda kuma hadlo Eh, de laakiin qofkii wuxuu yahay dhiiggiisa wuxuu yahay inuu maxaan dhahday qaryana ma aha Eh, qofkaan ahay iyo dhiigaan ahay oo oo gabadh tigreebaan ahay En, heeso badan baad leedahay dadku aad bay u jecel yihiin heesta aad markii kuugu horreysay aad fanka iska yar baadhbaadhid maxaa xaggee baad ka soo gashay bal fankan sidee baad ugu soo dhammaatay sankasan isoo kale anu ano iyo iyo adiis maygeeyey deen halkaasaan iskuulka ku dhameystay markaan iskuulka dhameeyeyna jaamacadda fankaan galay yared university college yaa laydhaha meesha ila- ila- university baa loo galaa fanka waan gartay oo- markaa taasaan kasoo qalin jebiyey anigu dee markaad aad qalin jebinayso oo oo gabagabadii waa inaad wax muujiso moogtahay markaa ee, markaa paperka markaad diyaarinaysid waa inaad heesnaa diyaarisa waan gartay markaad ee, anigu halkaan kasoo baxay iyo wixii aan ka ahay ee, soomaalidaan qaatay dad badani fanka waxay isaga soo galaan qaar iska jeclaada qaar codkoodu wanaagsan yahay qaar qaarba siba isaga soo galaan marka adigu waxaad leedahay shahaadaan u sitaa anu shahaadan kusoo galay bahalka
ha shahaadaan soo galay waa runtaa ee, dee way ji- waa si loo bartay oo dhaqan ahaanba dee, especially hasan ee, soomaali ahaan soomaali ahaanna maba yaqaanaan umaleeyaa ee, inta ee, sanka jaamacad loo soo maro
waan gartay En, maanta oo ay ciid tahay bal haddaad istiraahdid dhegeystayaasha soomaalida ah ee daafaha caalamka kaa dhegeysanaya ee qaarkood etoobiya joogaan qaarba meel joogaan qaar somalilan qaar en, oo aad aad haatan ku sugan tahay qaar deegaanada kale ee soomaalida maxaad usoo qaban lahayd bal heestee baad usoo qaban lahayd anonid waadi kula ciidaya wata ciid mubaarak baan leeahay marka u horreysay ilaahayba mahad leh ee marka labaad hooyaday macaan ayaan leeahay ciid mubaarak hooyaday faadima saara aadan ayaan halkan ka leeahay hooyo ciid mubaarak bulshada caalamka caalamka cidda ku noolo muslima ciid mubaarak ilin soomaalidu ma ahay muslimke way badan yihiin mogtay waan gartay marka gaar ahaana dee ee, fankayga garanaya ee dadnimadayda garanaya ee waxaan ahay garanaya ee soo dhaweeya shacabka kaan dhahdaaye soomaalida ayaan leeahay ee, abkayaal habayaashay ciid mubaarak ciid mubaarak baan iyo nagu idinkaba leenahay kii
ciid mubaarak baan nagu leenahay adiga iyo hooyoba ciid mubaarak baanu ku leenahay maxaad hooyo iyo dhegeystayaasha muslimiinta ah iyo kuwa soomaalida gaar ahaan baad u saaraysaana waxaan amaqi jiray anoo yar madayaxa hadaadiyana kaniida abi joogta isuuka ayaashalilaya ilaahi na siiyey isagaa ku abaale
wallaahi waayo waayo horta intaanan intaanan heesaad leedahayna ku gaadhsiin bal iiga waran ciidaha dhulka soomaalida lagu ciido gaar ahaan hargeysa oo kale iyo markaad ciidaysid subaxdii iyo waxyaabahaad u xiisida dareenkaaga taabta maxaa ka mid ah intaan hargeysa gaadinba markaa ciidda aroorkay tahay wax ni morigeyga ku duuban walaal aroorta wax si gaara memorigeyga ku taal maxaa la yidhaha midhaha ee la bixiya ee dadka la siisiiya deen lagu soo noqdo marka salaada laga soo noqdo maxaa la yidhaha shuurada lagu maxaan dhahdaa shuurada la cunaa marka hore haye maogtahay haye intaa memorigaygaas taasay ku jirtaa in halkan laga bixiyo kale inkastoonan aan aan garanayn laakiin xaafadda iyada waxay samaysaa waa taas intaana salaada la tegin hooya way liifi jirtay qoladaa ugeeya qoladaa ugeeya qoladaa ugeeya la bixin jiray cuntadan la bixiye Dhulka fitrada taas- ee dadka la siiyo qoysaska ee idinku Haa.
hareeraysan la siiyo ee meel waan gartay subaxdaa la qaybiyo maasha allah waan gartay waxba la qaybiyo saas horta memorigeyga ku jirtaa hal iyo jeer su-aasha ugu dambaysa bal heesteebad heesahaaga marka ciidan dadka usoo qabanaysa bal heesaad kuwaaga aad tiraadid gacanta way yeero gaadhi karta inkastaad heeso badan tahay wallaahi balse inta ta dambe markii aan taa ka imaado wiilhow iyo soomaalidu si fiican iigu barteen taas wuxuu kuu qaadaya wiilhow kalkacaylka adaa wadnaha dhiga xasuusta kuyahaay waxyahayga dareenka kuweynda wadeeyey jidhkayga
oy kalgacaylka maxaa welal uga sartaa walbaarka walaaca la hoosay jacayl werdiisa wax saarkii cindabta sartaa wiiradiisa miduu warkii raacay Thank you.
allay lehe waxbaa ka dhaca ismaaciilow n waxaan la yaabay sida ay uga hadasho eh, luqadda soomaaliga weliba n waxyaabaha igasi yaabay ayaa waxaa ka mid ah in ay kasoo jeedo qowmiyadda tigreega halka n soomaali ahaan aan aada isugu dhownahay luqadda soomaaliga maaragtay n qowmiyaddan n oromada eh, dadkan ku hadla afaan oromo luqadda la yidhahdo marka waa wax aan la yaabay xaqiiqatan n gabadhaas sida ay luqadda soomaaliga ugu hadlayso uguna heysayso waa waa marka la leeyahay afka hooyo een, halkaasaa tusaale kaaga filan oo hooyadeed baa soomaaliyada marka aad baan u salaamaynaa ciid wanaagsan baan hooyadeedna leenahay marka hooyadeed baa keentay ama sababtay inay af soomaaligii sidaas uga hadasho halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa gabagabadii barnaamijkeenna ayaan ku sii siqaynaaye maxaad inoo haysaa ee nurow waa tahay ismaaciilow bal aan dib ugu laabanno oo aan mar kale fursad siino dhegaystayaasheenna ku baahsan dunida daafaheeda si ay uga sheekeeyaan bal sida ay maanta u ciideen eh, halkaanana uga salaamaan en, asxaabtooda iyo qaraabadooda bismillaahi raxmaan raxiim Een, magacaygu waa amal maxamed saciid ahna qasuulka safaaradda soomaaliya ee dalka maleesiya waxaan farxadda ciidulfidriga la qeybsanayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah ee dacfaha caalamka ku nool kulli caam wantum bikhayr ciid wanaagsan waxaa halkan hambaliyada ciidda iyo salaan u dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool wadanka maleesiya waxaan kaloo halkan ka salaamayaa waalidiintayda iyo walaaladayda iyo dhammaan asxaabtayda iyo ehelkayga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa cabduqaadir maxamed saciid oo jooga eh, wadanka china gaar ahaan magaalada iwo waxaan halkan eh, dhammaan dadka muslimiinta oo dhan ka leeyahay ciid mubaarak Eh, ilaahay ha naga aqbalo eh, bishii ramadaan ee barakaysnayd waxaan si gaara u salaamayaa hooyaday macaan faadimo cabdulaahi caalin oo aan leeyahay hooyo ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ciid mubaarak magacaygu waa khadar xasan khaliif waxaan ku ciiday dalka indunuusiya gaar ahaan caasimadda jakarta almost waa sanadkii shanaad aan ku ciido maasha allah aad baan ugu faraxsanahay inaan la ciido waddanka adduunka ugu muslimiinta badan waxaan halka ka salaamayaa dhammaan muslimiinta ummadda soomaaliyeed ehelkaygii qaraabadaydii meel walbay joogaan waxaan si gaara u salaamayaa hooyada ruqeyo sheekh xasan oo joogta magaalada waredheer hooyo aamina abdi cumar dhammaan ehelkayga qaraabaday ciid mubaarak kulli caam wa antum bikhayr asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa maxamed maxamuud cali kana soo hadlaya wadanka philibiin gaar ahaan caasimadda manila waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak dhammaan muslimiinta dhammaan soomaalida dhammaan qaraabada dhammaan ehelada dhammaan asxaabta meel kastoo aa joogtiin halakana si khaasa waxaan salaan khaasa uga dirayaa hooyaday macaan shukri maxamed xoosh sidoo kale walaalahay waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak anigoo ku bilaabay magacayga cabdimudal ibraahim shaawey kuna nool dalka masar qaahira waxaan halkan ugu hambalyanayaa soomaalidu meel walbay dunida ka joogto gaar ahaan reer kaahiro oo aan leeyahay ciid wanaagsan kolley ciidan maasha allah ciidihii hore waxay nooga duwantaha ustaadi haddii aan halkaa galo ciidan maasha allah waddankeena wuxuu ku beegan yahay xili doorashaad oo maaragtay qabanqaabada doorashada lagu jiro oo la dooranayo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed oo ay shan sano soo socoto amba afar sano soo socoto waxa weeye mataqaanaa kii imaadan insha allah hambalya leyna waana la shaqey doonaa waxa weeye haddii aan ku daro waxa weye halkaa waxaan ka salaamaya reerkeyga dhammaan familkeyga magacayga waa nasteexa cabdilaahi waxaan ku noolahay magaalada dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira maasha allah farxadda ciidda aada ayaan maaragtay ciid usoo dhaweyneynaa teeda kale ciidani waa ciid nooga duwan iidihii hore sababtoo ah cudurka xumaa covid nteen ilaahay maaragtay ummadda ka khafiifiyey alxamdulilah dadku si faraxsanay ku wada iidayaan saas daraaddeeda aad baan u faraxsanahay ugu dambeyn waxaan jeclaan lahaa in halkan salaan uga soo gudbiyo dhammaan ehelkii qaraabada waalidiinta walaalaha kulligood waxaan idin leeyahay kulla caam wa antum bikhayr taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal
waan gartay soomaalidii way kala baahsan tahay daafaha dunidana way ku kala sugan tahay haatanna mar kale waxaan dib ugu noqon doonaa hee xeryihii dhadhaab iyo weriye axmed nuur yogol iyo weliba fanaankan codka macaanangu codkiisa aad ii soo jiitay welibana say isaga tumanayaan iyo waxa ii soo warmay welibana meelaha ay fadhiyaan iyo waxaan siyaa kaa duldejiyo xeryihii dhadhaab ku dhex geeyo yaa waa wax cajiiba yacni sida ma aragtay jawiga macaan ay ku jiraan aad iyo aad iyo ma aragtay sida jaanta isuhelaya isula helayaan iyo ma aragtay sida ay isugu baxayso waa wax la yaab leh marka qolo walba waxbaa u daran hadeer sawirka waxaad ka garan karaysaa hadeer fanaankan oo kale ee ku sugan xeryaha dhadhaab waxaad ka dareemaysaa baahida fanaaniintaasi dhinaca nabadda dhinaca daldhiska qof walba baholyowgu wixii ka maqan buu raadiya marka heesihiisa hadeer hees ka mida heesaha soo socda wuxuu kaga hadli doonaa calanka nabadda heesaha marka bal qaybta qaybta ugu dambaysa ee waraysiga uu la yeeshay wariyaha v o a axmed nuur iyo gol fanaanka iyo weliba fanaaniin kale oo la joogta ayaan haatan idinku soo dhaweynaynaa waayahay cabdulaahi iyo sidoo kale siciida aad baad u mahadsantihin cabdulaahi heese kalaad qaaday oo markaasi aad kaga hadlaysay dhanka jacaylka iyo sidoo kale arrimo kale marka dhegeystayaasha waana dhegeysanaya haddaad hees kale aad la wadaagto
waxaan la wadaagayaa hadduu ilaahay yidhaahdo hees ayadana ma aragtay oo miraheeda waxaa iska lahaa oo aad u sameeyey aniga lixankan saaray cabdulaahi shaafici waana salaamayaa meel walba duunyada uu ka joogo dhinac jubbaland baan ku ogaa heestaas waxaa ahaa hees cusub inaan xoogaa ka qaadaan rabaa hadduu ilaahay yidhaahdo
cadced soo baxaysaay cadda shan iyo tobaniyo ubax caynbacayniyo caleen dharabku mayray cusub iyo ugbaadey bidhaan lala cajibayey cadkii layga beeraay curadii andhalaayey cadawaha ku naceeb iyo carabkiyo cayuuntiyo kuwa samaha coriyaba kaa celi ilaahay waayahay e, weli e, dhegaystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii ciidda oo markaasi ah mid aan kasoo diyaarinay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaana ila jooga qaar ka mid ah fanaaniinta soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab e, cabdulaahi weli dhanka heesahan kusii jiraa e, marka haddaad hees kale aad la wadaagto dhegaystayaasha markaasina dhegaysanaya een waxaan la wadaagayaa hees arwaaxdii nafteeda la yidhaahdo een waan salaamayaa madar faarax xaggaas isagana een kooxda hadda badanaa qaar baa naga wada maqan een ciid wanaagsan soomaali weyn meel walba dunida aad ka joogtaan arwaaxadii naftaydiyo indhahaygiye indhahaygiye sida ogta waagiyo siraad siraad aragti dheere ubaxiyo ugbaad baxay maanka udugeeday ubaxiyo ugbaad baxay maanka udugeeday taan aaminkeedii dumaruga irdhoobay aaminoy aaminoy aaminoy axdigiyo jacaylkana lama ilaawe axdigiyo jacaylkana lama ilaawe
waa tahay e, wax baa ka dhacay cabdulaahi e, ma jirtaa qiso markaas adiga si toosa ku taabatay tusaale ahaan oo kale gabadh aad jeclayd oo kale oo duruufaha idan kala geeyeen in wakhtiga uu kugu simi waayey arrintaas aad hees ku cabirtay a way jirtaa een qisooyinka aad bay horta u badan yihiin inkastoo loofkayga xerooyinka oo aad u badnayn een qiso oo hadda khatara een kheyr allaha siiyo gabadhan wiilka ii dhashoo kaleeto xamdi baan lahaa iyadana waan salaamayaa dadku hadday isku wada wacan yihiin waayaha iyo wakhtiga hadduu calaf dhammaado waaba la kala tagaa laakiin qisay kugu noqonaysaa heesaan ka sameeyey way jirtaa waayahay heestaasi haddaad la wadaagto dadkana dhegaysanaya een heestaas erayadeeda waxaa ka mid a haddii aan soo qabto iyada oo shidan inkastoo ay heesta ay badan tahay xoogaa yaraan ka soo qabana hadduu ilaahay yidhaahdo damaciga wareera darajaday dhaafinaye dareenkayga waa kii lalalalan dacad mooday damiirkay lalalala dabkii leeshidoo huray lalalalala duuqayga lumayo lumayo anaa dumar dugaashaday dooqaaga lumayo lumayo adaa dumar walaashaday darajiyo daryeeliyo lalalalan daba joog walaalnimo diiday sida danteenne lalalalala darxumada tanoo kale lalalala dugaaguba ma yeele hunoy lalalalala
waayahay cabdulaahi waan kugu soo laaban doonaa siciido xuseen maxamed oo kajal ku magac dheer xeryaha qaxootiga ee dhadhaab aad baa lagaga yaqaanaa iyo weliba sidoo kale baraha bulshada ay soomaalidu ay isticmaasho ma jirtaa qiso ku taabatay wiil aad jeclaatay wakhtiga ina kala geeyey wallaahi horta qisa i taabatay oo xanuun badan way jirtaa jacaylkana waxaa waaye wakhtiga ninkii joogaba waayo wax walbuu la kulmaa laakiin jacaylo badan ee xanuuno badan igu reeb way jiraan wakhtigan hadda aan taaganahay wiil baan jeclahay wiilkaasna xaas buu leeyahay micnaha mana ahan mana ii suurtagelinaysa ana nolosha la wadaago anigoo baqdin badan igaga jirto naag aad u maseer badanna aan ahay jacaylka waxa iigu heliyay maseer badan waayo waxaa laiga yaqaanaa baxriyaha dhadhaab hooyadii maseerka wiilkaas aad iyo aad aan u jeclahay waxaan leeyahay meel kasta uu joogo nabad badan iyo caafimaad badan aan ku rajeynayaa kolley magaciisa ma raba anaan sheego amba aan bulshada la wadaago kolley wuu isgaranayaa hadduu micnaha aniga barnaamijkuna ka hadlaya hadduu arko waayahay siciido kajal aad baad u mahadsan tahay cabdulaahi baan ku laabanaya guulaysa oo calankaha iyagow kuma gabo ilaahay go'ona kaama dhiga cadow kuma bado shisheeyuhu geyigeenan hodanka hoy hoy ciideenan dahabka mahantiyo gumaysigu mahantiyo gumaysigu labadaada garab iyo geesiyada ku dortee kugu gayfan adiguna eebbahay magaasiro magaasiro eebbahay magaasiro magaasiro
waayahay aad baad u mahadsan tihiin cabdulaahi weheliye canshuur oo ku magac dheer baabeed iyo sidoo kale siciido xuseen maxamed oo ku magac dheer siciida kajar ugu dambayntii baan soo gaaray aan ku horeeyo siciido siciido maxaad uga tegligay dhegaystayaasha na dhegaysanaya maalintan ciid ee farxadda ah awgeed wallaahi waxaan leeyahay horta ciid wanaagsan soomaali intii aqoontii iyo magacayga iyo muuqaalkaygaba taqaano waxaan leeyahay asalaamu calaykum ciid wanaagsan baa idin leeyahay halkana waxaan salaan bogaadilna waxaan uga dirayaa walaashay qaaliya oo joogto maraykanka iyada iyo ciyaalkeeda ummadda soomaaliyeed oo dhan bogaadinta intaa la eg baan u marinayaa hawada ciid wanaagsan baan leeyahay ciidan ciideeda ilaahayna waxaan ka baryaa ciidan ciideeda kale annagoo nabad ani dalkeena ilaahay nabad noogu celiyo oon nabada ugu dabaalno doorashada sanadkan jirtana doorasho xuriya nabada allaha nooga dhigo waa tahay cabdulaahi ugu dambayntii heesta aad dhegaystayaasha uga tegi lahayd aad jeceshahay heeste wey een hadduu ilaahay yidhaahdo ciid wanaagsan waxaan uga tegayaa een hees aniga aan aad maaragtay aan u jeclahay heestan xamari waaye anna waa sabra adna iyo sabraan laha adduunya sabray sheegata waaye samaanad iila socee socee sila iila cayaar samaanad iila socee socee sila iila cayaar sii ayugeen iisoo sikee satrigaaga isaar anna waa sabraa adna ii sabar sikaroon male saharoy sikaroon male sidaas ku suurta galaa galaa oo ku sii mahelaa sidaas ku suurta galaa galaa oo ku sii mahelaa caasho jaceylkeenii sugnaay sacabka loogu tumaa sikaroon haatanna waxaynu soo gaadhnay nuurow guntii iyo gebagabadii barnaamijkeenii gaarka ciidda ugu talagalay tan iyo inta aynu mar kale dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo ciid wanaagsan
ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ciida ciida ciida ciida waa ciid wanaagsane ciida ummadaha islaamku samaa ku ciida